haddii tiro loogu dhaqaaqa masaa'ibta iyo murugooyinka uu howlgalka tuufaanul aqsa dhexalsiiyey kayaanka sahyuuniga ah iyo sida uu u kala dhantaalay masaalixdiisa waa kuwo aan la soo koobi karin oo weerarkan ayaa khasaaraha maadiga ah ee uu gaarsiiyey maamulka dulmifalaha ah ee yahuudda waxaa ka tun weyn saamaynta taban ee uu ku yeeshay jiritaanka kayaanka sahyuuniga ah isagoona albaabka u furay rajada ah in ay yahuuddu iskaga ruqaansanayaan xilli dhow dhulka muslimiinta ee shaam toddobada bishii oktoobar ee sannadkii labada kun labaatan iyo saddexda ayaana maamulka yahuudda ooga dhigan maalin madow oo aanan sinaba oga bixi doonin maankiisa waana maalin ay qaar badan oo ka mid ah ciidanka iyo dadka yahuudda ahiba ay ka kaceen hurdo iyo ismooganaysiin ay muddo ku jireen mucaadalada dagaalka ka dhexeeya yahuudda iyo muslimiintana ay wax badan iska beddeshay waxyaabaha ugu mudan ee ay ku baraarugeen yahuudda gumaystayaasha ah ee xoogga ku jooga dhulka muslimiinta ee falastiin waxaa ka mid ah tabardarrida ciidankooda habacsanaanta maamulkooda iyo xaqiiqada gumaysigooda iyagoona ogaaday in ay jiraan muslimiin xaq u leh dhulkan xilli walibana ay ka go'an tahay difaaciisa iyo in ay ka kiciyaan gumaystaha ku habsaday tan iyo sannadkii kun sagaal boqol afartan iyo siddeeddii oo ah xilligii lagu dhawaaqay maamulka gumaystaha yahuudda guurtida sahaayinada iyo aabbahooda galbeedka ah ayaa ku dadaalayay laba arrin oo aasaasi u ah in ay bariga dhexe ka hanaqaada dowlad yahuudeed islamarkaana saldhiggeedu yahay dhul ay muslimiin leeyihiin waa marka koowaade madaxyaweynta yahuudda ayaa dadaal har iyo habeen ah u galay in yahuudda ku firirsan daafaha kala duwan ee caalamka ugu baaqaan in ay soo degaan filistiin arrinta labaad ee ay yahuuddu juhdiga ku bixisay ayaa ah in la caadiyeeyo xidhiirka muslimiinta iyo yahuudda ka dhexeeyo oo maanka dadka muslimiinta ah laga tirtira gumaysiga yahuudda iyo gardarradooda balse qorshahan ay iska kaashanayeen yahuudda iyo galbeedka ayaanan u hirgelin sidii ay iyagu rabeen dagaalka halsana jirsaday ee ka soconaya jiida khaza ayaana ganafka ku dhuftay qorshaha dadka yahuudda ah loogu soo daabulayay dhulka muslimiinta ee filistiin iyadoona ay gudaha maamulka yahuudda ay ka bilaabatay waxa loogu yeera alhijra almucaakis ah oo macnaheedu yahay yahuuddii oo dib ooga qaxaya halkii loo soo qaxin jiray التقرير الذي يرصد صافي التدفقات الداخلة والخارجة من أصحاب الثروات فوق المليون دولار كشف عن زيادة ب 250% في عدد الأثرياء الإسرائيليين الذين تقدموا للحصول على إقامة بديلة ومواطنة في دول أخرى أما عدد من طلبوا استفسارات بشأن الهجرة الاستثمارية فقد ارتفع بأكثر من 230% العام الماضي، كما صعد مجددا في شهر مايو هذا العام بأكثر من 160%. ويبدو جليا ان ما يثير فزع الاسرائيليين بشكل اكبر هو ان هذا الانحدار ياتي بعد القمه التي وصلت اليها اسرائيل sanadkii tegey ee labada kun labaatan iyo saddexda iyo sanadkan aynu ku jirno ee labada kun labaatan iyo afarta ayaa noqday sannadihii ugu badnaa ee la diiwaangeliya dad yahuud ah oo iskaga baxaya magaalooyinka uu maamulka yahuudda ka dhisan yahay toban sanaalayaashii lasoo dhaafay oo dhan yahuudda ka qaxay dhulka filistiin marka la isku wada daro waxaa ka badan dadka yahuudda ee qaxay labadan sano waana sida ay tilmaamayaan tirakoobyo rasmi ah oo ay sameeyeen macaahid iyo warbaahinno taabacsan kayaanka sahyuuniga ah wargeyska wararka ee jerusalem bost kaasi oo wax ku qora luuqadda ingiliishka kana soo baxa magaalada alqudus ashariif ee gumaysiga yahuudda ku jirta ayaa daaha ka rogay in maamulka yahuudda ee iskugu yeera israa'il uu martagelinayo qaxkii ugu darnaa abid oo ay guryahooda iskaga baxayaan kumanaan yahuud ah oo lagu deegaameeyey deegaanada iyo magaalooyinka kala duwan ee falastiinta gumaysiga ku hoos jirta sida uu tilmaamaya jerusalem bost toddobadii bilood ee ugu horreysay sannadkan aynu ku jirna ee labada kun labaatan iyo afarta waxaa gudaha deegaanada uu ka dhisan yahay kayaanka sahyuuniga ah iskaga qaxay afartan kun iyo lix boqol oo yahuud ah taasi oo ka dhigan in ay bil waliba si kama dambeys ah u qaxaayeen laba kun iyo laba boqol oo yahuud ah kuwaasi oo horay usii qaadanayay xoolahooda shahaadaadkooda akadeemiga ah iyo mahaaraadkooda xafiiska dhexe ee tirakoobka dadka yahuudda oo taabacsan maamulka yahuudda ayaa tirakoob cusub oo uu dhowaan sameeyey islamarkaana ku aadan dadka yahuudda ah ee qaxaya iyo kuwa soo galaya gudaha maamulka yahuudda waxa uu ku tilmaamay kuwo aad u kala fog oo tirada dadka qaxaya ayaa waxa ay ku taballaamaysaa kuwa soo galaya gudaha kayaanka sahyuuniga ah xafiiska ayaana qaxa dadka yahuudda ahi ku tilmaamay mid kayaanka sahyuuniga ooga dhigan dhiigbax joogto ah oo aanan xilligan loo heli karin daryeel deg deg ah sida uu tibaaxayo wargeyska yahuudiga ah tirakoobyada ka soo baxaya gudaha maamulka yahuudda ee ku aadan barakaca ballaaran ee ay martigelinayaan deegaanada iyo magaalooyinka kayaanka sahyuuniga ah waa kuwo dhalinaya waaqic aad u adag oo ay wajahaysa xukuumadda dhiigyacabka netanyahu waayo sannadkii ina dhaafay ee labada kun labaatan iyo saddexda oo keliya waxaa dhulka muslimiinta ee filistiin iskaga baxay ku dhowaad konton iyo lix kun oo yahuud ah lambarkan ayaana aad ooga badan marka la isku wada daro tirada yahuudda qaxday tobankii sana ee aynu soo dhaafnay arrintan iyo kacdoonkan qaxitaan ee saameeyey dhammaan sufuufta kala duwan ee dadka yahuudda ah ayaa ka dhigan mid aanan ku imaanin rabitaan shakhsi ah balse khubarada muslimiinta ah ee daneeya arrimaha filistiin ayaa sheegaya in ay jiraan kumanaan yahuud ah oo aanan xitaa ka warqabin in uu jiro dal muslim ah oo la yidhaahda filistiin dagaalka labada sano galay ee khazana uu soo nooleeyey qadiyadda halkii loo dheelmiyey rasuulkeenna kaasi oo yahuud badan ku qasbay in ay ku laabtaan dalalka galbeedka ah ee markii hore laga soo raray sidoo kale bayaanka ka soo baxay xafiiska tirakoobka maamulka yahuudda ayaa tilmaamaya in boqolkiiba soddon iyo toddoba dadka yahuudda ah iskaga barakacaya guryahooda ay ka tageen manaadiqda hodanka ah dhanka kalena horumarsan ee saldhigga u ah kayaanka gumaystaha sida tallaafiif iyo mandiqada bartamaha dhacda halka boqolkiiba labaatan iyo siddeed yahuudda qaxaysa ay ka baxeen magaalada xayfa iyo waqooyiga filistiin labaatan boqolkiiba dadka yahuudda ee barakacaya ayaana iskaga ruqaansaday daanta galbeed oo ay yahuudda ugu yeerto gobolka yahuuda wasaamirah tirada ugu badan ee yahuudda barakacaysa ayaa ah dhalinta iyo dhexdhexaadka ka shaqaynayay majaalaadka kala duwan ee maamulka yahuudda wadarta guud ee barakacayaasha yahuudda ee dhallinyarada ah ayaa sida uu sheegaya xafiiska tirakoobka yahuudda waxa ay gaaraysaa boqolkiiba afartan iyadoona markii horeba ay wadarta guud ee dadka da'yarta ah ee ku nool gudaha maamulka yahuudda ahayd boqolkiiba labaatan iyo toddoba keliya wargeyska jeruusalem boosta oo sii wada taxliilkiisa ku aadan bayaanaadka ka soo baxay xafiiska tirakoobka ayaa yidhi tani waxa ay ka dhigan tahay in ay israa'iil khasaaraysa awooddii naacimada ahayd iyo karaankii soo koraayey kuwaasi oo ka mid ah muwaadiniinta ugu muhiimsan ee ku nool gudaha israa'iil iyagoona ka shaqaynayay majaalaad kala duwan oo habsami socodka nolosha aasaasi u ah sida waxbarashada caafimaadka iyo ganacsiga wargeyska yahuudiga ah ayaa taqriirkiisa ku soo gebagabeeyey in aysan jirin tirooyin wax ku ool ah ama arqaam la sheegi kara oo ku aadan dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan gudaha filistiin kuwaasi oo u qaxaya khaarijka ama waa isku dayaya in ay ka baxsadaan gabodfallada gurracan ee uu maamulka yahuudda ka wado daafaha kala duwan ee filistiin وفي هذا العام باتت إسرائيل طاردة للأثرياء حتى من بين سكانها ثم ها هي تستبعد تماما من القائمة ومع استمرار الحرب على غزة وتداعياتها من محاكم دولية وقطع للعلاقات والاحتجاجات ووقف للصفقات كل ذلك يقوض الصورة النمطية لواحة الأمان والآمال والأعمال التي دأبت إسرائيل على الترويج لها على مدى عقود واقع دفع نحو 200 من بين أكبر رجال الأعمال الإسرائيليين إلى إصدار بيان يطالبون فيه بتغيير الحكومة الأكثر تطرفا والتي يعتبرونها العدو الأول لإسرائيل ugu dambayntii ra'yi uruurin laga sameeyey gudaha kayaanka gumaystaha ayaa daaha ka rogay in rubuc ka mid ah dadka yahuudda ay ku fikarayaan in ay iskaga baxaan gudaha kayaanka sababo ku aadan wadciga qallafsan ee ay wajahayaan iyo dagaalka ka soconaya xaydaabka ghaza telefishinka kan ee hoostaga hay-adda warbaahinta ee yahuudda ayaa ra'yi uruurin uu sameeyey waxa uu daaha kaga rogay in boqolkiiba labaatan iyo shan dadka yahuudda ay ku fikerayaan weliba ay qorsheenayaan in ay iskaga ruqaansadaan deegaanada uu ka dhisan yahay maamulka yahuudda sababa ku aadan wadciga siyaasadeed iyo kan amni ee uu wajahaya kayaankooda